halka aad naga dhegaysanaysaan waa madasha sigistii maanta waxaa noogu martiya faysal xasan dube oo ah odayaasha caanka ah dalka soomaaliyeed welibana ka qayb galay shirarkii lagu qabtay jabuuti iyo weliba kenya intaba sida carta iyo imbagati labadaba haddaba maanta wuxuu nagala soo xiriiray isaga oo jooga magaalada boosaaso mana maqlaysaa faysal xasan dube si fiican baan kuu maqlaa wax Waay.
marka ugu horeeya wax salaamaya ha si fiican baan kuu maqlaa waa yahay ah, su-aasha ugu horeysa aan ku weydiinayno waxay tahay waxaad nagala soo xidhiidhay magaalada boosaaso waxaad nala soo xidhiidhay madasha sigisti waa maxay ujeeddada aad nagula soo xidhiidhay walaal marka hore waxaan salaamayaa een, madasha sigisti iyo dhammaan um- ummadda soomaaliyeed gaar ahaan suudi sedna baan u mahad celinayaa si gaar ah waxaan idinla soo xiriiray dhibaatooyinka ka jira een, gaar ahaan puntland iyo soomaaliya inan iyo xarigaygii arrimo la xiriira waaya waayahay ah, intaynan u gudagelin n xadhigga n lagu xidhay n bal marka hore nooga sheekay n xasanow n kolley n waxaa kasoo qayb gashay shirarkii carta iyo imbagaati inta waa ka qayb gashay n dadyo way ku dhegaysanayay iyo kuwa ku dhegaysan doomana faysal xasan dube waa nin nooceeya bal in yar bal tilaad yar nooga bixi qofka aad tahay faysal xasan dube waa nin soomaaliya een, wasaaradda warfaafinta usoo shaqayn jiray abwaanada ka mid ah oo fanka wax ka garanaya waa nin soomaaliya u heelan qarannimada soomaaliya inuu marlabaad arko wax kusoo bartay usoo shaqeeyey waa nin noocaasa waayahay ah, kolley sida aanu la soconno n waa lagu xidhay waxa lagu xidhay n magaalada n boosaaso waxaad xidhnayd afar xisho sababtii lagu xidhay maxay tahay faysal walaal waxaan laygu xiray magaalada boosaaso boosaaso sidaa u og ula socoto een, ma anaga reer puntland haddaan nahay puntland waxaa lagu dhisay kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii hab triblational beela ah shir baan ku qabsanay maamul baan ku samaysanay kadib markii soomaali jahware jahwareer ku dhacay een, anagu weli kama gudbin habkii beelaha weli maamulka puntland waxaa ku jira habkii beelaha ayaa baarlamaanka lagu qaybsadaa sidaa ula socota soomaaliya laba kun iyo lix iyo tobanka in loo gudbo one man one vote bay ahayd way suurtageli weyday caalamka iyo soomaalida hadda dawladda ah ee jirta waxaa la isla gartay in four point five kii lagu qaybiyo dabeedna kooxdan salladka ah ee hadda hogaaminaysa oo cabdiweli madaxda ka yahay waxay hor istaageen qarannimadii aanu naf iyo maal hadda xamarkan ka dhisan lagu soo huray baydhabo u maray jawhar u maray imbagaati u maray in la dumiyo la daleelay anigu marka mudaahiraad baan hogaamiyey ah war bal haddii aan waktigaan aanay suuroobi karin in soomaaliya one man one food iyo degmo iyo gobol ka gasho war bal aan wax weyn baa inakaga baxay qarannimada hadda hadda in yeegleelane aan yare de- raacano aniga intaasaa laygu xiray marka sida aad maadaama noo sheegtay inaguna inaan ka gudbin maadaama inaguna aan ka gudbin habeeleedkii dee soomaaliyana kama gudbine ma haddaynu anagu xisbi ama u gudbi lahayn ama degmo doorasho aanu ka qaban lahayn waa odhan lahayn sida somaliland waa dhaafnay halkaa laakiin anagiiba baarlamaanka iyagu beele ku salaysan Laakiin- kan soomaaliyana dee maxaan u diid waxaan sharcan ku diidaan ii muuqan waayahay four point five ka adigoo raacsan ayaad mudaaharaad qabatay kana qabatay boosaaso n de kolley sidaan ognahayna meesha waxay gacanta ugu jirtaa dowladda puntland fasax iyo warqad ma ka soo qaadatay aad ku mudaharaadid mise intaad soo abusheen ayaad Walaal.
mudaharaadeen waxaan tagnay wasaaradda arrimaha gudaha oo maamulkan hadda kooxdan hadda iska kala yaacday ayaanu u tagnay waxaanu nidhi waxaan rabnaa inaanu iyagaaba soo jeediyey in dadku afka shirar la qabto dadku afkaartooda cabiraan qaabkay u rabaan doorashada oo iyagaaba soo jeediyey oo de waa kuwii shirarka gobolada dhan lagu qabto inkastoo ay dad qoryo ay ku hayaan ay ay codka ka qaadayeen oo aan dadka loo soo wada bandhigin haddana wax furan bay ahayd oo iyagaaba noo furay een, dabeedna gobolka iyo qaybta iyo waa tagnay laakiin warqada warqa ninka yidhahdo warqad waa la xeelayaba iskadaa in la siiyo way waayahay n sida aan ognahay maalmahan waxaa nagala soo xidhiidhayay magaalada boosaaso dad sidaada oo kale oo diiday dawladdu qaabka ay ula dhaqmayso marka faysalow maxaa boosaaso iyo bari iyaga ku saayida aan gobollada kale saayid ku lahayn waayo aad ayaa dadkaasi cabasho u muujinay
walaal puntlandaad maqlaysaan waa bo- m- m- dekada boosaaso iyo aeroboortka boosaaso mar had maadaama labadii halbawihii dhaqaalaha ay tahay cadaadis xoog leh aya ayaa la- kooxdan soo saartay waxay qaateen dhammaan hay-adihii maamulka dad gobolada ka yimi ayaa lagu magacaabay dhibba male ee waxaa naloo ku daray cadaadis iyo caburin iyo xari annagoo walba kusaburayno waxaan lahayn o- oof bay ka yimaadeen ha iska shaqaysteen inamadaas laakiin hadda waxay noogu dareen cadaadis iyo marka ratigu xamli waa qaadaa laakiin xariga loocan ma qaado xoogaa waxaan dhibsanay dee walaalahaya maadaama anagu anaan goboladooda anaan anagu wax raalaa ku lahayn ama wax boliiska aan wax annaga ay ka shaqayn inay xoogaa dee maaragtay in federaalka arrinta lagu jaangooyo ay naga yara noqdaan baanu hadda u kacana wa waayahay sida aan ogsoonahay professor gas oo ah madaxweynaha puntland isagu wuxuu ka yimi waddamadan westrenka ah en dhinaca caburuntana had iyo jeer aad iyo aad looga cisiiyo maxaad umalaynaysaa sababta uu sidaa inuu ku caburinayo hadday noqon lahayd mudaharaad iyo hadday noqon lahayd dhalinyaro iyadoo rabta Walaal- inay horumarka walaal- gobolka ka qayb gasho waa loo walaal caburinaya.
badanaaba dad walaal ba- badanaaba arrimaha lama socdo saan qabo waa nin iska cayaaraya turub inuu cayaaraan jeclahay oo dad kale oo maaragtay aan dad xilkas ahayn ayaa gacanta xukunka u galay ciyaala dibadda ka yimi u badan aan dhaqanka iyo sidii maamulada puntland lagu soo waday ama soomaaliya lagu dhisay dadan la socon oo meelaha hadda ad igala hadlayso iyobay ka yimaadeen badanaa kuwaasaa sababay inay maaragtay wax isbedelaan oo sidii ho- wax hore wax noogu soconayeen oo is ixtiraamkii iyo isdhawlidii iyo dhaqankii iyo diintii iyo kullu eberka ah waayahay faysalow sida marka aad wa-
waayahay
maamuladii horeba kama jirin caburinta hadda ka jirta sida cadde cabdullaahi iyo kuwii lamid ahaa waayahay aad iyo aad ayaad umahadsan tihiin dadyoga aan soo galay hadda waxaanu weli bartamaha kaga jirnaa waraysigii aanu ka qaadanay faysal xasan dubi oo isagu nagala soo xidhiiday n boosaaso n faysal n su-aalaheena ayaanu weli ku guda jirnaa sawir yar ma naga siin kartaa kollay afar casho ayaad ku xidhnayd jeelka jeelka qayb kankee lagula dhaqmay n jeelka ma naga siin kartaa xoog yar Wal- sawira dadka iyaga waxaa laygula laftigooda dhaqmay jeelka waxaa ku xiran jeelka waxaa ku xiran dad badan badan oo soomaali ah sideed iyo tobanka gobol ka kooban kuwaas aad ugu dhiban wax xuquuq wax xuquuq aan helin cadiban aan maxkamada la keenin qaarkood la yidhi waxaa loo hayaa dawladaha burcadada iyagoo ah baa lasoo qabto dawladaha loo hayaayo lacag baa maamuladu maamulka puntland ku qaataan dhibaato xoog leh ka maraneecooyinkii iyo cunadii intii afartii beri aan ku jiray waa naga qaadeen si wuxushnimo ah ayay noola dhaqmaayeen waayahay n faysalow n kollay n bari waxaa garaaca kasoo iyo handadaadu waa noo waa waa noo dheeray waayahay n sida aan ogsoonahay kolley n beri waxaa kasoo jeeda isimada kasoo jeeda iyo wasiirada kasoo jeeda iyo xildhibaanada kasoo jeeda ilaa hadda lagama maqal hadal idinkuna waxaad sheegaysaan dhibaatooyin aad u fara badan maxaad umalanaysaa sababta ilaa hadda u hadli laayihiin isimadii iyo wasiiradii kasoo jeeday Waxaa la- boosaaso maxay waxaa tahay?
la yidhi raggii madaxdu ka xumaato waa marin habaabaan ee kuwa maqaadirada nooga dhigan waa manfaco raac oo mar maxaa cuntaa keliya buu yahay mabsuudkooda nin mushaare eexaynaya waa miskiin dhabaho mudaafacana sheegaya inuu maya yidhaahdo xoogaa yaroo mushaharkooda iyo gunadaas ay dhowrayaan dal iyo dad kuwa maaragtay met- macnaha masiirka ma- masiirkooda metela lagamaba jiraan xabad xabad haddii laga jirtana me- meelaha iyo dibadaha uga carareen maba jooga waayahay n faysalow sida aan ogsoonahay galan oo isagu ayaama dhaweyto ku jiray boosaaso waa ka baxay banaanka ayuu u baxay waxaa soo qaaday n adiga waxaa loo adeegsaday hab military ayaa loo adeegsaday n adig iyo galan ma wada socotaan se kala gooni baa tihiin n arrimaha ka socda bari walaal walaal anig aniga iyo gallan dee hadda waa wada soconaayo cid kasta oo maaragtay maamul ka soo horjeeda anigu waan soo dhaweynayaa laakiin markii hore gallan wuxuu aan nin gurigiisa iskaga jira oo aan hawlihii aan anigu waday aan ku jirin oo ahaa in qarannimada soomaaliyaba lowlaho aan lagu cayaarin laakiin hadda waa soo dhaweyneyna maadaama si gardarro ah oo aan sharciga ka baxsan loo loogu duulin
waayahay madaxweynaha marra ma arrintan ma ka wada hadsheen dhowr jeer ayuu boosaasan yimi marra ma ka wada fadhiisateen idinkoo reer boosaasa odayaashiinii Walaal.
iyo aqoon-yahankiinii wata arrintan ma kala hadasheen waxyaalaha ka socda boosaaso aan Walaal.
isagu ogey oo horta horta walaal odayaasha boosaaso annagu waxa la sameeyey guddiyo haddii guddiyo la sameeyena wuxuu yidhi intuu guddigii rag ka mid a arkay oo idiin soo noqonaya banaankaan ga- meelahaasaan gaaraya meeshaan xamar dabeedna laysma arag haddee hadduu danaynaya dhibaatada iyo kacdo kacdoomada gobolkan ka jira madaxdii madax isagaa madax ka ahaa kooxdan madax u ahaay de waxay la tahay isagaa ku talagala inaan gobolku degin
waayahay faysalow haddii lagu xidhay sidaad sheegtay afar berina aad xidhnayd dowladdana u xidhnayd kolley waxaan u malaynayaa warqado ayaad soo saxeexday markii aad soo baxaysay oo aad tidhi arrimihii hore waa ka baxaya ma kula tahay imaad weli ka baxaysid arrimihii hore oo mudaharaadada ahaa iyo- maya anigu anigu warqadana warqadana walaal uma saxeexin mudahiraadkii markii magaaladii uu uu meel walba carqalada ka baxday ee wada ay maraan dawladdu weyday ee laysku kacay ee shacbigii ii mudahiraaday ayaa biduuni shuruud laygu soo daayay aniga kadibna dac- shacbigii kacsanaa baa nin iska dega waa nala soo daayay aniga iyo waayahay inanka oo injineer aho guddoomiyaha dhalinyarada ah oo la yidhahdo cabdicasiis doctor faarax xaaji saciid waayahay n sida aan ogsoonnahay n four point five ama shacabka shucuurtiisa ku muujinayay n waa kasoo wada horjeedaan sida puntland inta u badan adiga maxaad faysal ahaan maxaad sababtaad u taageersan tahay maxay tahay four point five ay una soo horjeedaan dadka reer walaal puntland anigu anigu four point four point five-ku wax macaan hadda uma arko oo qabiilba waad ogtahay inaan wax qiimaa lahayn laakiin ma- si aan loo waayin waxbaba loo waayin oo cidlo loogu soo dhicin war waxaan dhisan wax weyn baa nagaga baxay aniga hadda kula hadlaya neersaqaal ay ayaan ka qaaday dhismaha intaa yar ee hadda bidhaamaysa ee xamar ka bidhaamaysa xasan sheekhna ma joogin cabdiwelina ma joogin markaan dhisayni marka waxaan leeyahay waa waxaan dhisnay hawl weyn baa naga nagaga baxay wax badan baa nagaga baxay rag badan baan ku weynay yay dumine bal horta markaan haddii dee one man one fold ay suurto geli weyday dhowr point fitka muxuu la yeelayaa awalba Waaya.
waa carta iyo in bagaati boqola usoo qaybsada waaya aragti saasaan ka qabaa si aan qarannimada loo dhowlee anigu jacaylan jeclahay four point five sagaal u jeclay ma jiro waayahay Ah, sida aan ogsoonnahay n garoonka ugu weyn ayaa laga dhisay boosaaso dekedii wayna dhisan tahay haddaad tihiin reer bari n dowladdii intii badneed waa joogtaa n waddooyinkii waa laynii sameeyey dadyo badan oo banaanka jooga ama gudaha jooga waxay leeyihiin xilliga kan maxaa kaga dhawaajinaya n reer boosaaso mar hadday haystaan garoonka ugu weynaa waxqabadkii dowladduna ay ka muuqato maxaad kaga jawaabaysaa arrinta
walaal een, waxaan kaga jawaabayaa garoonka waa la dhisay waa runta garoonka ugu weyn afrikada bari ayaa la- laga wadaa inuu garoonku noqdo qayb baa weli u dhimanta iskii koowaad baa la sameeyey laakiin markii la sameeyey la furay afar boqol buu ka keenay gaalkacanyo oo shaqaale ah iyadoo dhalinyaradii wax baratay gobolka bari aan xataa konton lagu darin afarta boqol oo shaqaynaysaba wa- waa sharci waa xaq ma ah iyagu kuwaanu dhalay ay joogaan kuwa uu madaxweynuhu dhalay inuu keeno xoogaa waa aad baanu u dhibsan waayahay markii garoonka la hadday dhisayay muwaadiniin yihiin oo shaqayn karaan oo re- muwaadiniin yihiin oo shaqayn karaan haddana in wax la isku qaybiyo dee marka halkan dhibaato dhibaatadaasa ka jirta Een, adduunka iyo soomaalida kalena waxaan u sheegaynaa in waxaasi Way- maamulka puntland lagula kaco waayahay waraysiga halkaa kala socoteen waa madasha sigistii waxaanuna aan wareysanaynay faysal xasan dube oo jooga magaalada boosaaso halkaas ayuu nagu egyahay waa aniga yaasin ducaala iyo xiriiriyahayaga asana suudi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu